war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee midowda afrika ee amisom francisco madera ayaa lagu beeniyey wararka ku aadan in xarakada al-shabaab ay la wareegeen gacan ku-haynta magaalada markaa kadib markii la sheegay in halkaasi ay isaga baxeen ciidamada amisom madaxa amisom francisco madera ayaa sheegay in saldhigooda ay dib u dhis ku wadaan wuxuuna sheegay in hal kilomitir ay u jirto saldhigii hore ee ciidamada amisom ay ku leeyihiin ay ku lahayeen anrade waa magaalada marka ee xarunta gobolka shabeelle hoose amisom mar weliba waxa ay ku dadaashaa sugidda ammaanka shacabka waxaana ka walwalsannahay in lagu dul dagaalamo shacabka reer marka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay taliska amisom ugu dambeyn qoraalka ka soo baxay taliska amisom ayaa lagu xusay in ciidamada midowda afrika ay kala shaqeynayaan ama ay kala shaqeynayaan dowladda federaalk soomaaliya ciribtirka xarakada al-shabaab iyo baahida falalka argagixiso oo ay ku tilmaameen kuwa qatar ku ah xasiloonida dalka